Ardayda wax ka barata jaamacadda Green Hope xarunteeda magaalada Beledweyne ayaa soo bandhigay afar borograam oo muhiim u ah ardayda wax ka barata jaamacadda iyo bahda caafimaadka. Barnaamijyada ay soo bandhigeen ayaa loogu talagalay in ardayda si fudud ugu diyaarsadaan cashiradooda iyo in bahda caafimaadka uu ka saaciday inay si fudud ku helaan noocyada dhiigga ay u baahan yihiin bukaanada iyo dadka laga heli karo goobaha ay joogaan. Maamulka jaamacadda Green Hope ee magaalada Beledweyne Daahir Cabdiweli ayaa ka warramaya waxyaabaha ay ardaydu soo bandhigeen.
runtii bandhigaas wuxuu ku saabsanaa waxaa soo bandhigaya arday kuliyadda computer science ka barto qaybta i t-ga ee semesterka toddobaad ee jaamacadda Eh, waxay soo bandhigeen systemyo eh, ilaa afar system ah afarta systemba runtii muhiim ayay ahaayeen kan koowaad wuxuu ahaa wax loo yaqaano blood banking system oo loogu talagalay maadaama marka laga hadlayo dhiigga ay muhiim tahay in qofka uu bixiyo dhiiggiisa ama la helo si fudud lagu helo qofka markaas dhiigga u baahan inuu dhiigga u baahan yahay uu helo run ahaantii magaaladana waan ka warhaynaa ma lahan wax system oo dhiig lagu keediyo blood bankina ma jiro marka ardaydu waxay ka shaqeeyeen inay hesho magaaladan iyo dhammaan dalkaba system lagu keedinayo dhiigga asagoo u ogolaanayo qof walba in la geliyo magaciisa iyo dhiigga nooc uu yahay iyo meesha uu degan yahay meeshana ka saari doonto welwelkii iyo cabsidii ahaa in qofka dhiiggiisa la waayo inuu qofka systemkaa soo galo oo dhiigga uu rabo uu raadiyo uu helo qofka markaas ugu dhow iyo nambarka uu ka wici lahaa sidoo kale ardayda waxay soo bandhigeen system kale oo lahaa assignment support system waana dareemi karnaa ardayda gobolkan ku nool iyo dhammaan ardayda soomaaliyeed marka loo diro assignmentii ama la wax soo diyaariya way ku dhib qabaan systemka laakiin system waxay soo saareen ardayda jaamacadda green hope ka caawinaya ardayga inuu assignmentiga u baahan yahay kan saddexaad waxaa waaye systemka saddexaad b d f support a loo yaqaanaa system systemkan asna waa muhiim marka aa fiirisid maadaama la qaato cashiro b d f ah ardayga wuxuu u baahan yahay tusaale ahaan buug laba boqoloo beja ma aqrin karo Eh, wuxuu u baahan yahay marka samrise in loo sameeyo tusaale ahaan meelaha ugu muhiimsan oo kaleeto qofka inuu xogtiisa uu ka heli karo so b d f kan wuxuu ka caawin doonaa ardayga markuu systemka uu geliyo inuu helo abstract wax loo yaqaano waxa ugu muhiimsan oo buugaas uu ka helayay systemka afraad ee hadda ugu dambeeyay waxaa loo yaqaanaa chatbot system systemkan asna waa muhiim markaa fiirisid baahiyaha ka jiro ardayda wuxuuna u ogolaanayaa arday walba su-aasha uu rabo inuu weydiiyo systemkan tusaale ahaan su-aal hadduu weydiiyo tusaale ahaan whatsapp computer oo kale hadduu weydiiyo qofka inuu ka helayo jawaabtiisa isagoo u sameynayo wax loo yaqaano ciwaanana u sameynayo information fiicanna uga bixinayo Cabdiraxmaan Cali Aadan oo ka mid ah ardayda bandhigga sameeyey ayaa ka warramaya ahmiyadda barnaamijka ay soo bandhigeen.
waxaan dhowaan soo bandhignay eh, barnaamijyo aan runtii as leenahay bulshada faa'iidooyin badan u leeyihiin eh, khaasatan ardayda Eh, barnaamijyada kole laba nooc ay iskugu jireen qaar waxaan ugu talagalnay inay ardayda soomaaliyeed khaasatan ardayda gobolka iyo ardayda degmadaba inay ka faa'iidaystaan Eh, qaar ka midna waxaan ugu talagalnay bulshada dhammaantood inay ka faa'iidaystaan oo barnaamijyadan waxaa ka mid ahaa barnaamij la yihahdo blood bank system Eh, barnaamijkaas waxaan ugu talagalnay in dhanka caafimaadka maadaama eh, aan ognahay degmahaan in dhanka dhiigga ama eh, xilliyada dhiigga marka loo baahdo oo jahwareer badan dhaco eh, barnaamijkaas oo aan ku xalinaynay amaba xal u noqonaya eh, in dhiig raadinta faraha badan ama eh, aan la hubin dadkan iska raadiyo Eh, barnaamijkaas oo noo fududeynaya marka in dadka xogtooda ama dadka loo baahan yahay ama dhiigaga loo baahan yahay eh, marka isbitaalka baahida uu qabo inuu si fudud ku heli karo isagoo isla markaana isbitaalka la siinayo xog xog yani xog dhammaystiran oo qusaysa magaalada ku sugan iyo dadka dhigagooda iyo adeegsyadooda ama xaafadaha ay degan yihiin Ardayda jaamacadda Green Hope ee magaalada Beledweyne ayaa wado dadaalla ay ku soo saarayaan barnaamijyo anfaca bulshada si looga faa'iidaysto aqoontooda.